iskoorimaadka uu habeennimadii xalay ka dhacay duleedka degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ayaa wuxuu u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan magaalada marka goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in magaalada marka laga maqlayay dhawaqa rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen iyadoo dagaalkana labada dhinac uu kasoo gaaray khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac wuxuu bilowday iskoorimaadka markii ciidamada dowladda soomaaliya ay howlgallo ka bilaabeen deegaano duleedka ka ah magaalada marka gaar ahaan tacshiiradda waxay bilaabatay markii deegaanka jilib marka ay weerareen ciidamada dowladda halkaasi oo ay fariisin ku lahaayeen kooxda al-shabaab waxaa lagu soo waramayaa in labada dhinac ee dagaalamaya ay ka geeriyoodeen ilaa shan ruux iyadoo tiro ka badan toddoba ruuxna uu dhaawac ka soo gaaray ilaa iyo hadda lama oga dad shacaba inuu khasaare ka soo gaaray dagaalka agaasimaha fanka iyo suugaanta koonfur galbeed cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur al cadaala oo ka mid ah guddiga qabanqaabada soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maalinta berita oo sabti ah la filayo inuu gaalo magaalada marka ayaa v o a u sheegay in dagaalka uu ahaa mid shabaab looga saarayay deegaanka jilib marka oo fariisin ay ku leeyihiin shabaab maadaama ra-iisul wasaaraha uu tagaya buu yidhi magaalada marka dagaalka wuxuu ka dhacay meel u dhexeysa degmada marka dowlada jilib marka ciidamada afar iyo tobanka octoobar ayagoo howlgal ka sameynayo inta udhexeysa marka iyo jilib marka ay iska horimaad yar la kulmeen kooxihii nabaddiidka ahaa kadibna waxa waaye meeshay ka carareen geed dhaawacay ku carareen marka khasaare maa jira oo dagaalka ka dhashay ha khasaaraa jirtay ay soo gaareen ciidamada nabaddiidka ah rabay inay soo weeraraan magaalada marka khasaare baana gaartay dhimashada waxay gaaraysaa ilaa saddex markii dambena difaacii meeshii waxaa ku baxay gudoomiyihii gobolka shabeelada hoose ibraahim ali najax gudoomiyihii degmada marka sanatar xuseen cali xaaji cabdalla oo ku sugnaa ahaana horbacii hogii wasaare ayaa ku baxay meeshii ilaa furuntii tageen ilaa jilib markii u dhawaa marka hadda magaalada marka waa magaalada magaalada way degan tahay goobtii dagaalkii oo ka dhacay waa degan tahay ciidamada afar iyo tobanka safara jooga iskoorimaadka ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre la filayo dhowaan inuu gaaro magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose wuxuuna ra-iisul wasaaraha muddo toddobaada ku sugnaa deegaano koonfur galbeed ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo